أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon dowladda kaafirada ee shiinaha ayaa taageertay damaca badeed ee xabashada itoobiya ee soomaaliya howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka koonfurta dalka soomaaliya maamulka shaardirarka ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay albaabada u fadhiyaan oo muqdisho kooxda irdada gurguurtana ay wajahayso amni xumo aada u baahsan dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo faragelinta sahayuuniyadda yuhuudda ay soomaaliya ku hayso ayaa ka dhacay wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa kormeer ku tagay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoo kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartan aqooneed u qabtay faracyada macadka qurduba ee deegaanada diiri iyo ceelshiil ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda kaafiradda shiinaha ayaa taageertay damaca badeed ee xabashida itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya dowladda shuuciga ah ee shiinaha ayaa xaqiijisay inay taageersan tahay damaca badeed ee itoobiya waxayna soo jeedisay in hirgelinta tallaabadaasi lagu saleeyo waxa ay ku sheegtay xeerka caalamiga ah ee ururgaaleedka qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wang yi oo maalmo ka hor booqasho ku tagay adis ababa lana kulmay ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed ayaa isaga iyo dheggiisa itoobiya ay soo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku xoojiyeen damaca guracan ee batraadiska itoobiya bayaankan oo soo baxay jimcihii lasoo dhaafay ayuu wasiirka shiinuhu ku dhiirigeliyey itoobiya sidii ay ku heli lahayd marinbadeed waxna uu soo jeediyey in dalalka afrika gaar ahaan kuwa gobolku ay yeeshaan wada shaqeyn saad iyo isdhexgal bulsho itoobiya ayaa dhankeeda sheegtay inay ayiidsan tahay mabda'a shiinaha ee ah in taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulka shiinaha islamarkaana ay kasoo horjeedo dhammaan dadaalada gooniisutaagga ee uu ku dhawaaqay maamulka taiwan war-saxaafadeedka laguma soo hadal qaadin arrinta somalilan waxaana uu ku soo aadaya xilli shiinuhu ka mid ahaa dalalkii cambaareeyey aqoonsiga yuhuuddu siisay maamulka hargeysa halka itoobiya ay weli aamusan tahay oo ilaa hadda mowqifkeeda aanay caddayn mahadsanida caliyare howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qaraxa la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin hisgooska dayaxa ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho sidoo kale mujaahidiintu waxa ay qarax la eegteen fariisinka murtadiinta ee agaarka warshada taraqa iyo sigaarka ee degmada daynile midka daynile dhaawac waa laba murtad oo garaaba ah dhanka kale wilaayada islaamiga gedo ciidamada mujaahidiinta waxay saaka howlgal qorshaysan ka fuliyeen duleedka degmada baardheere waxayna beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaa dhintay hal murtad oo lagu magacaabi jiray axmed cali qoobey halka dhaawac uunu yahay mid kale mujaahidiintu waxay howlgalkaasi kusoo qaniimaysteen qori aka afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa dhanka kale wilaayada baay mujaahidiinta waxaay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay xalay weerareen xerada maleeshiyaadka murtadiinta makuudo ee duleedka magaalada baydhabo maamulka shaardirarka puntland ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay albaabada u fadhiyaan muqdisho halka kooxda gurgurtana ay wajahayso amni xumo aada u baahsan faahfaahinta warkani waxaa eegaya yaasir maxmed wasiirka warfaafinta maamulka shaadala dirarka ah ee puntland maxamuud caydiid dirir ayaa mar uu ka hadlayey safar uu qorsheynayo in murtad xasan gurguurte uu ku tago laascaanood ku soo hadal qaaday xaaladda amniga ay ku sugan tahay kooxdaasi wuxuu tilmaamay in ciidamada shabaabul mujaahidiin albaabada u taagan yihiin magaalada muqdisho waxay doonaan iyo xilliga ay doonaanna ka howlgeli karaan caasimadda wuxuu sheegay in kooxda xasan gurgurte ay wajahayso fashal amni iyo mid siyaasi oo aad u xoogan wuxuuna ku eedeeyey in uu maamulada qaar iska fogeeyey talada kooxda riddadana uu isagu isku soo koobay haddana uu ku howlan yahay sidii uu colaad uga horin lahaa gobolka sool waxaan maqlaynay ayaamahan se waxaan ka soo yeerayay xasan oo gidaarka ka soo go'ay oo adduunka albaab kasta ka soo xidhmay waxaan arkaynay inuu leeyahay waxaan tegayaa khamiistan lasaanoo tegayaa xasan midnimada uu doonaya in lala difaaco ee uu raadinaya maxay tahay isagu hadduu dadka kala qaybinayo oo ficilkiisa ku kala qaybiyey oo afkiisa ku kala qaybiyey oo mabaadi'diisa ku kala qaybiyey dadkii soomaaliyeed dastuurkii buu tuuray baarlamaankii baa wooda ka qaaday ra-isul wasaare ma jiro isaga keligiibaa ra-iisul wasaare ah al-shabaab ammaan darrada waad arkayseen wasiirka arrimaha dibadda ee china oo doonaya inuu booqasho ku yimaado hawada soomaaliya markuu soo galay buu ka noqday meesha ayaan lagu qarxinin dowlad xumada iyo mabaadi' la-aanta iyo xog la-aanta uu dowladba aan war u haynin waxay sababtay iyadoo uu haysto in ka badan soddon kun oo ciidamo amisoona iyo nan amisoona isugu jira siddeetan kun ku dhowaado soomaaliya in al-shabaab labada iridood ay xamar ka fadhido waxay doonana ka sameeyaan dowladii xubnaha ka aha dowladda federaalka wuxuu ka dhigay qaar uu ku duulo qaar markay mudaxileedkoodu dhammaatay uu yidhaahdo doorasho ma qabsan kartaan xasan guri baa ku soo dumay meeluu ka bixuu la'yahay muxuu raadinayaa hadda naascaanood baan tegayaa buu yidhi muxuu raadinayaa wuxuu raadinayaa dagaal lagu riiqmo inuu dhex maro hore wuxuu u sameeyey dowladihii dunida ee isdiidanaa ee cadaawadu ka dhexaysay ayuu mid walba heshiis gaara la galay deedna dagaalkii iyaga ka dhexeeyey waxay keentay inay u soo raraan soomaaliya gudaheeda oo turkiya uu ku leeyahay saldhigyo military ku leeyahay muxuu ah meesha la yidhaahdo muqdisho haddana ay yuhuudda soo damaacday iyana meesha la yidhahdo berbera soo damaacday oo tii iyana halkaasaan degayaa hore aynu ogeyn xiisadii etoobiya aynu ogeyn aynu arkaynay sacuudiga iyo imaaraadka oo yeman isku dilay yacni waxa weeye danihii dunida ee isdiidanay dhammaantoodbu wuxuu keenay dalka soomaaliya gudihiisa dhammaan intaana haddana wuxuu ku oonayaa inuu gobolka sool keeno haddana mar kale dabka la saaro dadka halkaa degan
hadalka wasiirka warfaafinta maamulka shaadla dirirhka ah ee puntland ee ka dhanka ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli murtad xasan gurgurte uu qorsheenayo inuu ka soo dego laascaanood socdaalkaas ayaana la sheegay in uu yahay mid uu ku cadaadinayo maamulka ridada somalilan mahadsanid yaasir dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo faragelinta sayuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose aynu eegno faysal mahad soomaaliya iyo weliba dibadbaxa ka dhacay jubbada hoose
halkan waa mid ka mid ah waddooyinka magaalada jamaame saaka waxaan ka qaybgelayaa bannaanbax ballaaran oo ay dhigayaan boqolaal dadweyne muslimiin ah oo ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada jamaame bannaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa faragelinta yahuudda xaqidiinta ah iyo waxay aqoonsiga ku sheegeen ee ay siiyeen maamulka ashaadla dirirka ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne fara badan ayaa ka qaybgelaya bannaanbaxan saaka ka dhacaya magaalada jamaame gobolka jubbada hoose dadku waxay wataan boorar waxaana ku qoran halkudhibyo kala duwan waxay ku diidayaan kala qaybinta dhulka soomaaliyeed iyo in yuhuudda taaka ka mida dhulkan ay cagaha soo dhigto qaar ka mid a bulshada halkan ku bannaanbaxaysa ayaan mikrofoonka andalus la dhex qaadi doonaa waxaan wax ka weyddiin doonaa sababaha ugu waaweyn ee bannaanbaxooda uu ku saabsan yahay shucuurka ay muujinayaan iyo dareenkooda
waxaan joognaa jamaal magacayga waa saalax maxamed waxaan ku cabiraya dareegeyga dalaa bannaanbaxa looga soo jeeda yuhuudda yuhuud marrabna annaga dad muslimiinaan nahay walaalahayna xasuuqi u geysana waad kaasalnaanahay wax kale uma ogolin waa iska dhicinanaa wa intii qaf ruux islaam muslim nabad naf ee ku jirto yuhuud waa iska dhicina waan la dagaalmayna waa iska dhicinayna annaga dad muslimiinaan nahay muslim iyo yahuudda isku faraxmo diinna nagama dhexayso dalna nagama dhexeeyo yahuud dalna lagama dhexeeyo diinna nagama dhexayso kamana ogolaana waa iska dhicinayna mana ka qaadan doono mana yeelayna allahu akbar bismillahi raxmaan raxiim anoo ku bilaabaya magacayda maxamed cusmaan waxaan maanta shucuurteeda u muujinayaa inaan micnaha yuhuudda dabca eeda ay leedahay ama waxay ku riyoonaysa inay midna u suurtooleen inay mujaahidiinta taagan yihiin marna lagama yeelaay insha allah waa lagu guulaysan doonaa waa mahadsan tahay magacaygu waa khalleey daryeerta ku reer jawaab shucuurteeda dareenkee way kacsan tahay gaal ma doonayno yuhuud ma doonayno aqoonsu shishaajii soomaaliya yuhuud aqoonsan biyamin netanyahu dhiibaabka dhalaadaan waa ku dhacday ma doonayno gaal yuhuud dhulkaana cagtiba soo saaraya waa diidlay عبدالله محمود نريد أن شكل هدول كان لكم سوسارت أنت إن شاء الله بالله الكريم الله أكبر نريد أن سدل جدا دول كان دول كان روان دول كان نميلا إن شاء الله gaal wax magac sheegtay inuu dalka soomaaliya lug uu soo gelin meel iska dil meel ka nooleena ma ku dhax karaa hadda alla ka cabsaysa maanta dhimashada xaqay tahay maanta alad baxo alaga saara meel as as oo taagay dhan baa laga gabigiis baa laga saara kadib anaga waa tashanayna ba soomaali baana ha wadankeena waa ilan qabsan ninkaas ilaa wadankaana soomaaliya dheefka doonka doonka ka soo doontay alla dheeftaa maxaa ku diiday muslim baa tahay yaa marka anaga aan u jeesana dalkeena iyo dadkeena yaa masaakiinteena aan ogaano gaal aan iska saarna gaal waxa ugu soo maqan ilaaha abuurta ma jirto walaal magacii waa macalin qabiil ilaah baa ku mahadsan waxaan joogaa jamaame hadda waxaa weeye waan u dhannahay yahuudda alxamdulilah waan ka soo horjeednaa haddaynu nahay muslimiinta ku dhaqa jamaame yahuud waxay doonayso ma yeeleno mana yeeli doono insha allahu tacaala waana ka hortegi doonaa gaaladii yahuudda ahayd oo macnaha inay waddankeena ay qaataan ay rabaan marka somalilan ninka la yidhaahdo eh, cabdiraxmaan ciro magaca u bixiyey waxaa waaye cabdiraxmaan ciro lama dhehe cabdilyahuud aa la dhahaa cabdilyahuud waxaan leenahay waddankeena anaga ma yeeleyno mana dooneyno inay waddankeena la qabsado marka waxaan leenahay gaalada mar walbaan iraalmkan ilaahi abnaa walan tarda canka alyahuudu walan nasaara xataa tatabic millatahum ree ahlujamaam waxaan leenahay hala diyaargaloobo qof walbana qorihiisina ha qaato insha allah dhammaanba waxaa ka socda maanta shucuurta aad ay u kacsantahay ininkeedu waxaa ka muuqata farxadda ciidanka wawaasan iyo shicibka isdhex guuraya markaan arkay maasha allah maasha allah aad yahuuddaas yahuuddaas ceebkaan u qabno raadkeeda meesha meel ay dhigtaan lagu sajwidi karin لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أعد وحول لعبة يهود anigoo ah magacayna ayme ibraahim axmed oo joogta degmada jamaame halka maanta waxaa ka jiro baraanbax aan ka soo horjeedno yuhuud yuhuud inay somalilan ee soo dhawaysato anigoo magacayga ku bilaabaya suleeqa saalax cabdi oo joogta degmada jamaame maanta waxaan u banaanbaxaynaa banaanbaxa naga soo horjeedno aqoonsi uu aqoonsaday yuhuudda somalilan wallaahi ma ogolaanayno yuhuud maanta waxay samaynayso shacabkan muslim oo falastiina waa imaanin gumaad ku hayaan anigana taas maanta dagaal ayaan ka xignaa lagama yaabo inaan maalin un ogolaanno magacayga umma xaaris lagama yaabo inay dhulkeena qabsadaan oo soomaaliyeed cabdiraxmaan ciro inuu gato dhulkiisa dhulma asan gaban wuxuu gato walaashiisa hooyadiisa dadkiisuu gatay jihaad baan diyaar u nahay rag iyo dumar inaan dhulkeena diinteena iyo dalkeena aan difaacano
ninka xumaa la yidhaaho cabdiraxmaan carra ma arki karno ma arki karno maxaa ku nacabtahay diinteena iyo dalkeena inuu saogatoos rabaa ma rabno ma rabno ugu horreyn anoo magacay ku bilaaw juweeriyo waxaan joogaa degmada jamaame maanta waxaan ku ballaanbaxaynaa cabdiraxmaan ciro waxaan leenahay middas carawiin ayaan ka qabnaa waana ka dhiidhinaynaa ciro waxaan leenahay waad riyootay riyadaana kuma suurtagelin insha allah waan dagaalam doonaa saan rag iyo dumar aan u nahay sidoo kale dibadbaxa ka dhacay degmada tieglow waxaa warbixintan inooga diyaariyey cabdiqani maxamed unataariga lena walno tabeeme matabaano arlaada tiirshay unwa unataariga lena walno tabeeme matabaano arlaada tiirshay unwa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay isu soo tarayeen guuxa ka dhanka ah faragelinta maamulka gumaystaha yahuudda uu ku hayo waddankeena soomaaliya ayaa wilaayaadka dalka soomaaliya waxaa ka dhacay bannaanbaxyo looga dhiidhinayay damaca yahuudda ah ee qabsashada dalkeenna bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa dhankooda si weyn uga falceliyey imaanshaha yahuudda ah ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyagoona diidmo xoogan ka muujiyey arrimahaasi magaalada tiyoglo waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweyne ah hoggaanka dhaqanka iyo culimo waxayna fariimo kulkulul hawada u mariyeen cadowga allaah ee yahuudda ah iyo atbaacdiisa yahuudda hadda weerarka ka qaaday waddanka soomaali dadka muslimiinta ma inka dhekanyaa aran eed an xunga an ka dhekanyi taariikh xunga an ka dhekanyi iniyoo markaa sheegadamu hadhowaayaan hadhowayna eraan yahuudi taariikhdee la ogyi xilligii nabi muxamed iyo qurintii dhexe iyo hadda al'aan hadduuna roogna xaalkiiyo marahayaan mu'aamarada muslimiinta la doonahayo la ogyi ummadda soomaaliyeed ma inka baaqay nimankan murtadiinta eh ee waddamaha madaxweyne ka enlana ini mar kale la dagaalamo mayweele nimankaas mangeyna galama mangeyna yahuudi iyo gaalada kale hini mangeyna yahuudi iyo gaalada kale marka inay haldhin laku maro nimankan lala dagaalamo ilaahay subxaana wa tacaala lan kaalamaysado yahuud waxaan u sheegaynaa iyo gaalka wataba iyo murtadiinta dabadhalafka ah inay soomaaliya yahuud aan ku noolan doonin insha allah ilaahay idankiis hore aabbiyaasha anaa u soo diiday annagana waa diidanna awowiyaasha annagaa soo diiday waa diidanna dalkan soomaali baa iska leh muslim baa iska leh yahuudna wax kuma leh mana lahan doonto insha allah nimanka murtadiinta ah oo xasan maxamuud uu weyn yahay oo beenta sheegaya afar iyo labaatan sano dadka beenta ku sheegaya iyo cira nama sii karaan mana ka iibsan karaan iyagana ma laha dhoolku muslimiin baa iska leh yahuudun onay toy fargelinta wadanka soomaaliya hagilidi gaar ahaan somalilan walaaladaan ee dhulka shirku ahan soomaaliya isleer dhulkusiga yahuudasay ini lutiyahan saarn iyo insheegan haddii hasaarton jabi halaag ini loola kulmaaso insheegan insha allah bulshada soomaaliyeed may ooka aadina aragahaytan dhibaatada too una shalay unaka jarni towahninka ziyaadi yahuudun onay toy hata wadankun haka ziyaadahayt ini lutiyahan saarn la dagaalantan bilaan imigil nuswaad irujaal katan yahuudun horseetan bismillaahi raxmaan araxiim walaalow dhowo bannaanbaxga mayba iinku bahay wal eedi eedangwiin mayba aragahayna bannaanbaxa oo yahuudi xaaqadiinta hayti xaasidta hayti cadowka ilaah iyo cadowka muslimiinta hayti oo lahan ku horjeeda eedi eeda aan qayraysigna shacuurtanna eeda aan ka casanta mayba aan ka baagay dadti muslimiinta dhammaan inti moqolkaan aragaasi inti oo mayba aha maqalkaanna mayba dhegi doonta insha allahu in la diyaar garoowe istacdaad buu hulli gala cadowka ilaahay mayba noo dheeraya hanin dhowaadi cadowka ilaahay lilijahatama yaan ka baagay dadti muslimiinta shacabka meelbir hooga insha allahu tacaala naftaanolay goho doontama waan yahuudna ardaan insha allahu dhedheel maka qabsa doonto bilaahi ar waxaqiiqa ahaan way baa la ogyaa yahuudi walaa yee samayti labadii sano un haddaha dhaafnay oo ka suubadii dadkii marasta haayay barmageedada haayay reer falastiin oo masaakiinta haay sadaya geekan galle ilanka hadda geeka ixtiraafeen leh in nimankaas rajan la hayna ilaahayna nama umarna ka hirin hayna murtadiin ayin runtii kuwa nasaarada hadho waaye muqdisho fadhiy iyo kuwa kismaayo fadhiy iyo kuwa haddii yahuudda hadho waaye hergeysa fadhiy inay mithil ayin aan argahayn ummadda geeka runtii xaqiiqadii jartay ogaadeen waa qoyi galbeed nimanka degan oo xadaarada rasmiga soomaalida culimmada rabbaaniinta xukubati la ogiin la gorodow dadka soomaaliyeed oo runtii ka qiimo badanna ka tilmaamanna may lenaa runta xaqiiqada lanke runtii nolol ama geeri nasre ama shahiid may siin lenaha nolol adduunyo oo liidato ka niilitaan haddii nimanka yooga oo naga taan shucuub nimankan ku horkooye isku dhiciye tan iyo markii maamulka ashadalla dirirkaha ee somalilan ay ka soo yeertay in gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ay ku soo dhoweeyeen yahuudda xaaqidiinta ah waxaa bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay kala hortageen caro iyo diidmo xooggan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa kormeer ku tagay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo eegaya wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee bahay ee muddooyinkii u dambeeyey ku jiray socdaal kormeer iyo qiimeyn ah ayaa safarkoodii ugu dambeeyey ku tagay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere intii ay wafdiga ku sugnaayeen deegaanadaasi waxay kulamo midho dhal ah la qaateen mas-uuliyiinta maamulada culimada salaadiinta waxgaradka macallimiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo si qoto dheer uga wareystay xaaladda guud ee nololeed amni waxbarasho iyo baahiyaha asaasiga ah ee bulshada sidoo kale wafdigu waxay kormeer ku sameeyeen goobaha waxbarashada ee degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoo qiimeeyey duruufaha waxbarasho iyo caqabadaha jira ugu dambeenna wafdiga ayaa gaarsiiyey bulshada deegaanadaasi adeegyo caafimaad oo bilaash ah kuwaasoo isugu jiray baaritaano iyo daawooyin arrinkaasoo ay si wan u soo dhoweeyeen bulshada sheekh xasan oo ka mid ah culimmada degmada labaatan jirow ayaa si gaara u bogaadiyey mashruuca gurmadka isagoo ku tilmaamay mid wax ku oola oo waxweyn ka tari karaa xaaladda bulshada bay ciidanka faraha signaa wilaayada islaamiga bay oo daawo bayslaan aninshaanti eedna dadweynaga roogaan muslimiinka eedanka faraha sinyin walyaablana daawada la qaadado haay oo wilaayada dadanka daagdiya maalintan roogniya ilaahay kuma hadiyaan ba'da xamdilaahi ilaahay madiin ma hadiina walkasta usullankuma hadiya markan walaalaha wilaayada islaamiga bay ya daawan aninshaanti bay baa mudanyiin intii ilaahay hamdijay badiya ma hadiino un shukriino jazaahum allaahu khayran allana guudahan harakada harakatu shabaab almujaahidiin markan eeda ilaahay mahadle dadweynaga muslimiinka labaatan jar oo ku nool geeka eedan farahasinin daawba islaan ee qahdohayan sifayla ilaahay mahadle farahasinin arrintaasi mayba muslimiinka aan hadalo hayna inini la qeybsadaan ogaadan haaniyan maadaama odow khaariji ee gaale eedlaladegaa lamu haay mugaalyaalkii oo ugu wiinayeen muqadisaadka haayeen haysadan tantan kiigdamayba ilaahay ka rajayaane inay daawadun beeslaanta ee laka qiibi mugaalyaalka codowka haysada laka qiibi yoona se farhan yoona ilaahay mahadlesaasay ninkala qiib galan yaa rajayaan ilaahay ka tuugan sidoo kale waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay daawoqaybinta iyo kormeerka tooska ah ee wafdiga wilaayada islaamiga ee baay ay ku tageen degmadaasi anoo leeraw magaalay huseen mursal leeraw waana ka sugana degmada labaatan jarow gaar ahaan gobolka baayneeta goley insha allaahu dadka gadaalkay surun isan argaasan dad daawo la sio hayo daawo gaadadahayo oo jiri sheegadaan daawadaas oo casriga ahoo eedan fayle beesona malka dhiibahay daawo oo beega beeso lakagadahayo beeso lakashalgadadahay ma daawo oo islaamka dadanka deegahayo ilaahay fadliyey shaacirkaan oo sheegay ibraahim ama eraay dooyintii ala walka darsaday jihaadka ta dareere damboy madeero doqna alaf mina lamba doorki ka adini dibay linki dhiinaytiw geek lamba daawo fadaay wal siyohay iyadoo dollar iyona diinaar iyo dahab linki dhiibaan yalla siyohay daawo oo geek taydiyana fayl taarigdiyana fayl intiyaas oo geek dadka oo migil ibilaan nisaa wa rijaala gabdhaha muslimiinta iyona dadka mujaahidiinta dadka oo geeka oo muhaajiriinta dadka ansaarta dhan welba wana neeska jara intaas iya geeka daawo inta lakasyahay beesana malanka baahan baabuur oo daawo a geeka kumaankun dolar daawadaas ini lahagadi langmalayo ya beesalaan la dhiibahay maadaama taas geeka islaamka farxadaas nin lakooy mujaahidiinta sababtee oo shuhadadiya dhiija dareeraay hoos yowna harsadahayn sababtee yaa lakahelay geeka intaasey ma geeka gaala arlaadunsa mahaadafan kitaabkan ilaahay ninka maamulowlgal walbadan faa'iidaya ninkooy owil hormahaadi jaran maanu may walka musa waraaye gaalada kumusa waraasay waldhihi ionay walhunlay kiinsheena jarti hati geeka may yay walkiinkooya may ambaahanta laka leey walaad ambaahanta oo geeka sheegda iyaa laka siyohay alxamdulilah ilaahinka mahadnagaan ba'dallaahi dadka mujaahidiinta amiirkana abu ubeyde ka bilaawda xafidahullaahu ionayto inti ka hoosayto umarada islaamka e yaanku mahadnagaan ba'dallaahi qaar ka mid ah dadkii ka faa'idaystay gurmadka ayaa muujiyey mahadcelin ballaaran iyagoo xusay in adeegyada la gaarsiiyey ay ahaayeen kuwa ay si weyn ugu baahnaayeen
mayle reeye magaagayna isaaq ali aadam isaaq weynooyinkase marka insha allaahu waliningma wate farhad oo myu ahaa ummad badan oo mayle raayse degmada labaatan jarow iyo ka noolna insha allaahu degmadan marka kowaad mee marlamaad marsadaad iyo macnaha soo sugnaynioo mayaha noocaas daawadaas takhaatiirka oo mayaha ayaa ka qiibayaas oo caafimaadka eh marka mayaha ilaahay kubacad walinka mahadyaane amiirkana guud mayaha rakada uma markaas kadib mayaha dadka oo marku mayaha ayaa shaqadaas lalahayano walbadan mayaha ku dardargeliyano juhdigaas biyen ee ilaahay kubacdanka mahadyaana marka dad badan oo tabar daran oo mayaha ayaan awoodna inio mayaha ay meelo caafimaadka raadsadaan iyo mayaha laka daryeelahay marka kowaadna marakun dhowr mara marakumay ahaa ayaa hana martay farhaddaas waan dad badan ka faa'iidaysadeen insha allah dadka faa'iidaysay naftarka ay ka mid ahaay marka insha allah waliba fadaanaha ee mar walba may ahaa tilaabada may ahaa tilaabo la higi doonta ilaahay may ku rajeeyaan intii oo may ahaa magaalooyinka oo may ahaa adowga hadda haysado oo duulaanka haysada ilaahay noo saaro doono may ahaa ilaahay noo jibiye xabiibo sheekh maxamed ali xire magaagay degmada labaatan jir oo ka noolo alxamdulilah ilaahay mahadle kulmiinta hana booqdaan gaar ahaan degmada niinka kooyaan daawooyin iyo onay meel dheeraayso safayla niisiyaan alxamdulilah iyadaan ka mahadsiinyin iyoona ilaahay iyoona ku abaalmaray gaaladan alle noogobada cadowgana alle burburay farxad iyo onay meel dheeraayso farxad linkooba kornay maasha allah ee yaa qabna geeg ugu dambeenna waxaa halkaas ku soo dhammaaday safarkii iyo kormeerkii maalmaha badan qaatay ee wafdiga wilaayada islaamiga ee baay safarkan ayaa noqday mid ka mid ah safaradii iyo mashaariicdii ugu ballaarna ee wilaayada baay muddooyinkan laga sameeyo isagoo si rasmi ah u soo gaaray gebagabo wanaagsan khitaamuhu misk
maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartan aqooneed u qabtay faraacyada macadka qurdube ee deegaanada diri iyo ceelshiil ee wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa faahfaahinaya warbixintan
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa markii ugu horreysay qabtay tartan aqooneed oo heer wilaayo ah kaasoo u dhexeeyey faracyada kala duwan ee macadka qurdube ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada galgaduuda tartankan oo ah mid taariikhi ah islamarkaana aan horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ah mid weli soconaya wuxuuna xambaarsan yahay ujeedooyin waxbarasho iyo tarbiyadeed oo qoto dheer tartanka ayaa ah mid diiradda saaraya culuumta shareecada iyo furuunta kala duwan ee islaamka iyadoo ay ka qaybgelayaan arday isugu jirta fasallada hoose iyo kuwa dhexe ardayda ayaa ku tartamaya aqoon feejignaan iyo faham qoto dheer oo ku saabsan diinta islaamka warbixintan waxaan si gaar ah ugu eegeynaa tartan xiiso badan oo dhex maray faracyada maxadka qurdube ee deegaanada dirri iyo ceershiila ardayda ceershiil ayaa safar aqooneed ku tegay deegaanka dirri halkaasoo uu ku dhex maray tartan ay si weyn u daawadeen dadweynaha labada deegaan ardayda labada dhinac ayaa ku tartamay shan maado kuwaas oo kale ah fiqhiga islaamka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiista nebiga tajwiidka iyo tafsiirka qur'aanka kariimka ah su-aasha xigta waxay ku aadan tahay majmuucada qarnaadda ee ka socota deegaanka derri waxay leedahay su-aashu sida tan man wafada cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama fi sanati alcaashira waxaan rajayaa inaad si saxa kaga jawaabtiin bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa muniira macali aadam oo ka socota majmuucatu qarnaada una tarsamaysa macadka qurduba faraciisa deegaanka darri haddaba su-aashan la weydiiyey jawaabteedan isku day waxay u dhacaysaa siitan fi sanati alcaashirati wafad cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam wafdun min nasaara najraan majmuucatu qarnaada su-aashooda la weydiiyey kana socotay maadada siirada jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo waaya su-aasha xigta waa majmuucatu faaruuq ka socota deegaanka ceelshiil su-aashu waxay leedahay maa huwa sakt bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga oo magacaygu yaa cayni axmed kala soco tartamayaasha macadka qurduba faraciisa ceelshiil khaasatan majmuucada alfaaruuq su-aasha la weydiiyey jawaabteeda waxay noqonaysaa insha allah asaktu qadcu sawti samanan nadiifan aqala min zaman alwaqfi biduuni tanafusin binaydi mutaabacati alqiraa'a majmuucatu lfaaruuq su-aashooda la weydiiyey kana socotay maadada tajwiidka jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo tartanka ayaa noqday mid aad u adag oo ay labada dhinac muujiyeen diyaargarow sare iyo karti aqooneed majmuuco weliba waxaa la weydiiyey toban su'aalood dhammaantoodna si buuxda ayay uga jawaabeen taasoo ku qasabtay guddiga tartanka inay keenaan su'aalo dheeri ah si loo kala saaro labada dhinaca su-aalaha dheeraadka ah ayaa gaaraya afar su'aalood iyadoo majmuuco weliba la weydiiyey laba su'aal فقرضبة روتنا من حياض وفكر لا يحاض به الكلام أيا ناصيا تعرف كنها علم وكن دوما على حفظ تدوم وكن دوما على حفظ تدوم kadib juhdi dheer iyo tartan aad u adag guushu waxay ku raacday faraca maxadka qurdube ee deegaanka dirri halka ardayda deegaanka ceelshiil ay guuldarro ku raacday hal su'aal oo qura ah سابقنا بشهد العلم حتى تسامينا وكان لنا النجوم تضاولنا ببنيان الحضارة فذاك الفوز والخير العميم فذاك الفوز والخير العميم فرحمة ربنا أبدا عليكم مدى الأزمان ما نشرت نعيم مدى الأزمان ما نشرت نعيم goobta tartanka waxaa goobjoog ahaa dadweyne tiro badan oo ka kala yimid labada deegaan waxaana halkaasi kelimaad kooban ka jeediyey waalidiinta ardayda faracyada dirri iyo ceelshiilla ilaah baa mahad iskale suu keena keena meesha waxaa haddana mahadsan macallimiinta iyo culummada timid oo maaragtahay mardhaadiyahaysay qurduba inay maaragtahay ay meesha faa'iideeda dadka tusaan waxay soo barteen waxaan ognaha marka dadka inuu mugdiga ka baxay waa aragnaa haddaan waalidiinta nahay waa aragnaa ilaahi hawsi adiyaan leenahay macallimiintana kor allah ka dhigo meeshan waxaan isugu nimidnay tartan tartan diineed ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay biidnillaahi ilaahay na waafajiyey annaga waalideyntaa nagu soo dadaashiiyey na hanuuniyey ilmahayn cilmigaan iyo tusiyey kitaabka iyo sunnada macallimiinna siiyey intaas baan ku mahadinaynaa tartankan aqooneed ee uu qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ah mid saacad u muujinaya dadaalka joogtada ah ee lagu horumarinayo tacliinta islaamiga ah iyo barbaarinta jiila aqoon iyo anshax leh waxaana uu tartankan noqday fursad qiimo badan oo ardayda macadka qurduba ku midaysay tartan cilmiyeysan una suurtagelisay inay muujiyaan kartidooda iyo heerka ay gaadheen sidoo kale macadka qurduba iyo faracyadiisa kala duwan ayaa lagu ammaanay diyaarinta arday aqoon edeb iyo hufnaan leh taas oo ka marakacaysa manhaj midaysan macalimiin karti leh iyo nidaam waxbarasho oo miro dhalay waad mahadsan tahay marwaan walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus ee xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu